أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيكم وعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا, أصاب ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن كسور بحجرني سورة أحد سورة الأح- سورة آل عمران ayadoo ka sheekaynaysa laga sheekaynayo qisadii uxid dhacday waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ah markii hore oo muslimiintu ay guulaysteen in nimankii rumaadda ahaa ay khaniimadii qaarkood ay ka qayb galeen oo meeshii dhabarjebinta loogu talagalay inay ciidanka dhabarjebinta ka difaacaan ay banneeyeen markaasna fursaantii qureish oo khaalid benil oo wato ay ka faa'iidaysteenoo nimankii tobanka ahaayo ku haray awal konton ay ahaayeen intay cagta soo mariyeen cabdullaahi bni jubjubayr ugu horreeyo ay markaa ciidamkii ay ka soo dhexdheceen ciidamkiina markaa ay ayagii dhammaa isku balaahween oo muslimiintii qaarkood isdishay qaarna ay carareen shaydaankuna uu faafiyey in nebi maxamed la dila calayhi salaatu wassalaam taasna waxaa ugu danin ibnu qami'a la yidhaahdo shaydaana gaalada ka mida aa nabiga intuu u yimid calayhi salaatu wasalaam ayuu xoogaa daqray markaasuu u maleeyey nabigii inuu dila calayhi salaatu wasalaam markaasuu qoladii gaalada ugu bishaareeyey gaaladii waxay is yidhahdeen maxamed waa la dilay nabigii muslimiintiina qaar badan niyadaa ka jabtay qaar badanna waa ay sugnaadeen oo waxay yidhahdeen nabi maxamed haddii uu dhintay muutuu calaa maa maata calayhi diinta ma dhibane diinti maaragtay difaaca qoladaasaa marka la sawaabinayaa oo niyada wanaagsan la timid oo nabiga difaacday ee inaan diintu nabiga geeridiisa u baaba'aynin maanta ma arkaysaa ictiqaadiyi oo diinta alleh iyo cibaadadiisa ay daa'im tahay markaasaa loo sheegaya arrintaas laga dhaadhicinaya oo waxaa leeyahay dileer nabi maxamedaa dhatiye khalkhal idin ku ridi nabi maxamed diintii waa idiin sheegay difaaca diinta marka wamaa maxamedu nebi maxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul maaha wade ilaah ma aha rusushaasoo qad khalad tagtay oo macnaa dhaaftay oo sabaqad qad khalad macnaa qad sabaqad oo hormartoo wakti hore jiri jireen waa min qabli hortiisa arrusul ay jiri jireen rusushaasna waa dhinteen qaar la dilay iyo qaar maaragtay ajashoodii u timid intaa waa isugu jira diintiina uma joogsaninoo atbaacdoodi atbaacdoodii diintii ma jooji ee waxaa la yidhi afa in maata ma haddii ou dhinto ow qutila haddii la dilo miyaad inqalabtum u gadoonteen calaa caqaabikum cirbihiinna oo kufriga ah macnaha waxaa weeye abshac suura waxaa waaye qofku nabi maxamed oo dhinta haddii la yidhaahdo waa dhintay ama ayba sax tahay inuu dhinto inuu diintii ka ridoobo gaalnimo u rido waxaana jirin qaar markay maqleen nebigii baa la dilay ayay waxay yidhaahdeen abuu sufyaan ammaan ka raadinoo walaalahan waayo sow maaha qaar waxay yidhahdeen hadduu nabi maxamedta khalaas diintii waa u dhammaa cabdullaahi binu umaye aan magan galno waxayaalahaasa qaar badan ay ku sheekaysteen oo ducafaa'ul iimaan marka waxaa la yidhi waa ceeb waay inaaba ku fekertaanba in dib diintii looga noqdo waa khalad aad iyo aada u weyn marka waxa ugu daran oo ixtimaalka ugu daranoo qof uu yeeli karo ayaa la qadara oo waa maxay inuu nebi maxamed haddii la yidhahdo waa waa dhintay diintiiba laga ridoo oo diintiiba laga tago mayaa leeya taas afa in maata ma haddii ou dhinto ow qutila ama la dilo gacan bini aadam lagu dilo waa intaan wallaahu yacsimuka min annaasi ay soo deginaya in qalabtum waxaad u noqoteen calaa caqaabikum cirbihiinoo gaalnimadii ma u noqota waman yanqalib qofkii noqdo calaa caqibeyi cirbihiis oo gaalnimadii u noqdo falan yadura allaaha ilaahay ma dhibayo shay-an waxa uu ka dhibaayo lama ah isaga unbaa isdhoo diintiisii ka noqday wasayejzi llaahu ilaahay waa u jaazaynayaa ashaakirina kuwa shukriya oo risaaladii maanta nabiga ku qanca oo difaaca dad badanaana saas yeelay waa inay ka sheekay nin muhaajira intuu soo maray nin kaloo ansaari oo yidhi ma ogta anaa maxaad inuu dhintay markaasuu yidhi hadduu dhintay diintiisa u dagaalama oo difaaca nin kaloo sacad bnu rabiic la yidhaahdo oo dirac ah saxaabada ka mida ansaari ah ayuu nebigu waayey ale dadkii la dilo ku jira ninuu yidhi soo raadi nin baa soo raadiyey waxuu arkay isagoo nafta kusii ilyar ah markaasuu yidhi bal xaalkaa ka war ani hadda naftu ay ugu ilyar taho nabigu waa nabad qabaa waa nabad qabaa u sheegow dhahay inaan rasuulka raalli ka ahay iyo diintiisa inaan difaacinaan u maaragtay weliba laba iyo toban nin ay ugu soo goobatow dhahay laba iyo tobankiiba waxaway askaaxdaan dhiguu anigana hadda saanan ah oo naftu waa iga sii dhacaysa laakiin u sheegow dhahay asxaabta nabigu haddii idinkoo nool oo il maaragtay nuuxsan libiqsanaysaba idinku jirto haddii nabiga wax la yeelo oo aad ka kala tagtaan in ceeb iyo faalxumo in idinku dhacayso u sheego diintii hala difaaco diintii hala difaaco ninkii kaloo aan ka sheekaynana oo isaguna maaragtay anas bnu nadar isaguna waa kii qisadii la ogeed dhigay dad badanna hadda waa kuwii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii horena soo bixitimiyey oo ilaa toddoba nin oo ansaara iyo laba nin oo muhaajiriinta sacd muqaasiya dalxa ayaa nabiga difaaca oo korkiisaa ugu habanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam marba yaa nimanka naga celinayo dalxa yidhaahda anigu dalxa marka difaaca dambe u nabiga u dhigay wuxuu yaha nin khatara inuu yaho dagaalyahan sacadna wuxuu maaragtay oo u xil saaray inuu maanta ma arkaysaa ragga agaarka dhawadan inuu leeb ku wada lahay waa ninka keliyahoo dhahay irmi fidaaka abi wa ummi waa ninka keliyaha la yidhi oo saxaabada ka mid a oo nabigu aabbiisiiyo hooyihiisuu fido uga dhigay nimankii ansaartaha markay dhammaantood oo go-een dalxaa dagaalamay oo nabiga maanta calayhi salaatu wasalaam isku huwiyey markaasuu wuxuu dagaalamay dagaal toddobadii ninba ka daran ilaa marka saxaabadii kale ay ku soo baxda nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dad ah marka dadaasaa nabiga naftooda u huray si ay nabiga u difaaco risaaladu ay baaqi u noqoto dadna xoogaa waa iska doqonoobeen marka dadkaa shaakiriinta ilaahay wuu ka jaazinay wamaa muxamedin nabi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul ma ahaanin rasuulkaasoo qad khalad ay baxday oy hormartay oy tagtay min qablihi rusul rususha ay hor ka hormartay rusulna hadda waa la dili jiray waana dhiman jiray diintana waa la wadi jiray ee afa in maata ma hadduu dhinto ow qutila ama haddii la dilo miyaad inqalabtum u noqoteen calaa acqaabikum cirbihiinna waman yanqalib qofkii ciribtiisu noqdoo gaalooba ma garati falan yadura allaaha ilaahay ma dhibaayo shay-an shay wasayejzi llaahu wuu u jaazaynaya ashaakirina kuwa diintooda ku sugnaaday oon ridoobin haddii uu nabigu dhinto calayhi salaatu wasalaam aayaddan marka tadciim ayay muslimiinta u noqotay walidaalika marka uu nabigu u dhintay si saxa u dhintay munaafiqiintii waxay sayen irjaab nabigaa dhintay nabigaa dhintayna dadka ay ku walaaciyaan cumar si uu munaafiqiinta u hor joogsado ayuu seef intuu qaato u dhahay munaafiqiintan wada jaafiinta madaxaan ka layna ka wada goyna nabigu waa soo naaxaya weli ma uusa dhiman waa soo naaxay oo qashyaanaa daboolay saas camalku si uu munaafiqiinta irjaafkooda oo u baabiyo munaafiqiintu markii ay edab yeesheen ayuu abubakar wuxuu ka yimid sida caaisho saxiixulbukhaari caaisho uu ka warinaayo meel uu deganaa oo sanax la yidhahdo madiine ka mid markuu yimid nabiguu soo aada calayhi salaatu wasalaam isagoo maro oo maaragtay go-ahoo weyn ku duuban ku duuduuban wejigow ka fayday waa uu dhunkooday wuxuu yidhi dhibta xayan mayit markaa nooleedna waa udugaysay haddana waa udugaysaa waaladii nafsii biyadihi laa yajmacu allaahu laka maytatayn laba geer kuu kulminayo ama almowtata alatii qad kutibta qad kutibta calayha mowtadii laguu qoray faqad midtahaa waa dhiga markuu nabigu isku do haddana masaajidkii soo galay cumaroo markaa dadkii munaafiqiinta murdifiintii hortaagay isaga marka waxaa rabaa inuu runta u caddeeyo cumaroo aamusin cumar ma aamusin abuubakaraa hadlay dadkii marka cumar intay ka soo tageen ay abubakar soo aaday abubakar waxay yidhi yaa ayuha annaas man kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qadmaa waman kaana yacbud allah fa ina allaha xayun qayuumu laa yamuut haddaa ilaahay caabu jira ilaahay waa jooga maxamedna risaaladii waa gaarsiiye dadkii waxaad mooddaa wareerkii dhammaa inuu daayey oo aysaba ogeynba aayaddan qur-aanka inay ku jirtaba qof walbaa marka xaqiiqdii runtii u dul istaago ma ogtahay xaqiiqdiina abubakar u caddeeyey radia allahu canhu waana ixdaa mawaaqifi oo waaweyn markii oo maaragtay khilaafada ou qabtay oo nabigu ou dhintay khatartaasoo muslimiintii ka bixi muslimiintoodu huulsanoo waxay ku dhaqaaqaan ayuu hurdadii iyo khashayaankii wixii daboolsana ayuu ka fayday wuxuu yidhi haddaad ilaahay caabudayseenna ilaahay waa nool yahay nabi maxamed waa dhammaanta laakiin diintii ajoo mowqif kale waxay ahayd jeish oo usaama ibnu zayd oo madax ka yahay oo markuu nabigu dhintay ou nabigu diray oo markaa sakaraadka nabiga bal sugaayay ayagoon madiino ka bixin ayaa markuu nabigu uu dhintay carabtii waxaa laga maqlay inay guddoobeen qaarkoodba markaasaa waxaa la yidhi jeeshkan hadir sababtoo ah madiino in la kala dafaa laga yaabay ma jirtou yidhi laa uxillu maaragtay caqdan caqadahu rasuulullah sal alla alay slm kama qaba wax ilaah nabigu uu guntay ma fura jeyshkii markay baxeen carabtii dhammaan waa cabsadeen waxay dhihiin jeyshka intaas la-egba haddii uu diray waxaa ka daran waxa maanta ma arkaysa oo jeyshka u haraa ka badan waxayba ku noqotaba rucbiyu kun meeshii laga cabsanaya dhibaato inay noqoto nasriyayba noqoto midda kale waxayd murtadiintii markay ridoobeen qaarna ay sakadii diideen ayuu go-aan wuxuu ku gaaray in lala dagaalamo asagoo cumar u leeyay qaarna murtadiina noqdeen qaarna sakada bisay diideen oo yidhi kuwaan murtadiinta noqdeen la dagaalamo laakiin kuwaan sakada diid maxaa ula dagaalama wallahi low qaatala man faraqa bayna asalaati wazakaa hadduu maanta sakada diida berrihu salaada diidaa hadduu maanta salaada sakada diida berrihu salaada diida hal wax yar oo xar ay nabiga sii jireen hadday ka tagaan waa la dagaalama ilaahay baa ku guuleeyey subxaana wa tacaala saddex cuqdo oo waaweyn ayuu nabiga calayhi salaam geeridiisa ka bacd oo middaan ay ka mid tahay ayuu abubakar furay calina wuxuu dhihi jiray wasajidillahu shaakir waa abubakar iyo asxaabtiisa dadkii ku raacay oo nabiga geeridiisa ogolaaday oo sharciga iyo diintii see waday waa dadkaas oo kale haddaba ilaahay wuxuu leeyahay dadkii naanbaqada oo baqanaya oo qaarkood ay meelaha u cararayan waxa weeye dhuumashana nafma badbaadiso iqdaam iyo dagaalkoo lagu soo dhiiradaana waxa weeye dad ma disho soo ma wamaa kaana uma ahaan linafsin naf dhinaca nabiga geeridiisa waa ka hadlay waxaa nabigu ajashiisday dhammaata kolley kolley waa dhimanaawo oo dhinacaasna macnahaas waa ku jira dhinac kalena waxaa laga radinayaa dadkii maanta ma arkaysaa baqay oo fulayoobay ee qaar yidhi gaalada abu sufyaan aan isu dhiibno waa walaalaheennii hore waayo maarag qaarkii yidhi cabdullaahi ibnu ubaya aan shafaaco ka dayno qaar yahuud aan ka dayno waa wixii iimaanka daciifka ahaa amaa dadkii waaweynaa waa shaakiriintu marka dadkaas waxaas cumur dheeri idiinma kordhin maayaan wamaa kaana linafsin naf uma sugnaana an tamuuta inay dhimato ilaa biidnillahi ilaa idankiisa naf walba idanka alle iyo qadaa iyo qadar ay ku dhammaan ma garan kitaaban mu'ajala ay kutiba daalika arrintaas waa la qoray kitaaban kitaab oo mu'ajalan la ajeli oo wakhtigiisii la sheegay maalintii ajashaas ay timaado waa ay dhimanaysa wamaa kaana nafsi an tu'mina ilaa biidnillah markuu ilaahay idinku idmo ajasheedana waxa waaye kutuba fii daalika kitaaban baa lagu qoray kitaabkaasoo mu'ajalan la ajelay wakhtigii ajashaa marka ay timaado iyo madasha daqiiqaddau dhiman laha maalintii maaragtay bishii goorta ay tahay ou dhiman lahaa goortaas ma dhaafayo ee marka fulannimo waxba idinku tari mayso waman yurid qofkii rabana hawaaba dunyaa nolosha hawaabteeda adduunyada nu'tihi minaa waan siinaynaa waa dadkii khaniimo iyo waxyaalahaas dagaalka u soo galay oo inta yiraa is yidhaahday gaalada inta la kiciyo ayaad waxood aad soo boobtay ee maaragtaan iyagu hadda aan jihaad weyn iyo niyo fiican aan haynino xoogaa un adduunyo doon ah uun adduunya usoo qamaamay waman yuriidu qofkii doonaayana hawaaba alaakhirati aakhira hawaabkeeda shahaado diinta ilaahi inuu koriyo nabiga inuu nusreeyo diinta inuu difaacana nu'tihi minhaa waxbaan ka siinaynaa wasanaji shaakiriina shaakiriintana u jaazeyna marka arrinta waa taas wey man kaana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha maa nashaau liman yuriid uma jacalnaaha lahu jahannama yaslaaha madmuuma madxuura waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa mu'minun fa ulaa'ika kaana sacyuhu kaana sacyuhu mashkuur marka qof walbaa niyadiisa haddaa adduunye iyo khaniimo iyo waxyaala cunto rabtid adduunyadaas intii ilaahay kaaga qadarosiina aakharna waxba kuma lehda laakin maba aada u camal falin ma aada niyeysan shay niyadaaba aan ku jirin ma gaaraysid shay niyadaadaba aan ku jirin maba gaaraysidba nacam waman yurid hawaaba alaakhirati nuutiihi minha waan siinay aakhiradiis adduunyadana waa un helay iyadaaba sandullo uga imaan doonta sida xadiis ku taala man kaana hamuhu alaakhira ma garan jamaca allaahu lahu shamlahu arrintiisa u soo aruuriya alla subxaana wa tacaala wa jacala ghinaahu fii qalbi ma garatay qalbigiisana tanaadnimaa layahay ma garatay wa aatatu dunyaa wahya raaqima ma garat iyadoo sandullaysan adduunyada u kaalay adugu aakhara un iska doon adduunye ma weynays nacam wasanaji shaakir waan u jaazayn hadda markii arrintan ay dhacday oo dadkii qaar badan ay fulayoobeen qaarna ay sugnaadeen iyuu ilaahay mathal u keenaya ummadihii hore mathalkaas dee saxaabadii qaarna waa dabaqeen oo dadkii sugnaaday qaarna way dabaqi waayeen marka waa lacanana waxaa la leeyahay heerkaasa layn kariyay wa ka'ayin in badan oo min nebiyin nabi ah in badan oo ambiye ah yacni kathiiru min alambiyaa in badan oo ambiyaa ka mid a ayaa qaatala waxaa dagaalamay macahu ribbiyuuna kathiiru dad rabbi loo nisbeeyo oo culamo aho ilaahay u go'ay qaar saas ku macneeya qaarna ribbiyuuna waxay yidhaahdeen cadad zaa'idaho uluuf mu'allaf oo waxay ka timi min rabaa yarbuu idaa zaada yacni cadad ziyaado badan oo ziyaadadu ay kaiirtay ka timaadeele tafsiirka weliba ibnu mascuud ibnu cabbaas iyo dad badan oo saxaabadii salafkiiyaa iskale macnaa uluufun mu'allaf saasa ka wada marka waxay ka timi min raba yarbu idaa zaada ilaa riba maxaa riba loo dhahay liannaha taziid lacagtiyaa lagu kordhina marka haddii taas loola waxa leeyahay waka'ayin in badan oo min nebiyin ahaa qaatala maca waxaa dagaalo galay micigiisa ribbiyuuna dad uluufaad ah oo majmuucaad ah majmuucaadkaasoo kaiirun ee badan taas waa dhihi kara waxaa kaloo culammada qaarna ku fasiraan oy dadka soomaalida weliba usii badan yihiin waka'ayin min nebiyin in badan oo ambiye ah ayaa qaatala macahu waxaa la dagaalama dagaalka la galay ribiyuuna kaiirun dad rabbaaniyiin oo culamo ah faasiirka qaarkoodna waa ku arkay marka tanaaba sahlan famaa wahanuu ma aysa taag darnaanin oo isma dhiibin limaa asaabahum liajli maa asaabahum wixii asiibo dhibaatadahaa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku asiibo dhibaato ah wama stakaanuu ismana daciifinin oo isma dhiibin wallaahu alla yuxibu asaabiriina wuu jecelay marka idinka maxaa idinku kallifay qaar badan inay yidhaahdaan dacfi ay dareemaan moodaan qaar badan hadduu nebi maxamed dhintay diintii waaba dhammaatay inay yidhaahdaan qaar abuu sufyaan ay naf ka doonaan iyo gaaladii qaar cabdullaahi muoyey munaafiqi yahuud ay wax ka doonaan taas idiinma habboonaa la leeyahay mowqifka dadkaasaa idiin habboonaa oo saxaabadana qaar badan ay mowqifkaas istaagtay ayaa idinku habboonaa qutilana waa la akriyey wakaayi min nabiyina qutila macahu ribiyuun intee nebi baa dad ribiyuun lala dilay qaarna ay soo haren waayo qutila macahu ribiyuuna kaiir qaarna way soo hareen kuwii soo haray famaa wahanuu limaa asaabau fii sabiililah ilaa qutila marka leeyahay iyagoo dhan lama wada dilin ee qaarun baa laga dilay qaatala haddii la yidhaahdana waa dagaalameen macnahooda waxba lagama dilin maaha ee dhaawac waa soo gaara marka labada qira waaba isku dhow yihiin ilaa dad dagaal galay waxbaa laga dilaa soo maha dada la dilay oo maaragtay rubiyuun haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo famaa wahno ee kuwii soo haray waayo noola ilaa nin isagu dhintay muxuu wahni iyo isaga maaragtas waaba dhintaba qad qadaa naxbah isaga shardigiisii iyo waaba oofiyaba jidkii ilaah uu ku dhintay dadka soo haraa loo jeedaa laakiin qirada qaatala oo ibnu jariir iyo ay jecel yihiin nacam wamaa dacufuu ma daciifinin wama stakaanuu ismana dhiibin wallaahu yuxibu asaabiriin ilaahayna saabiriinta waa uu jecel yahay marka idinka maxaa isu dhiibaysaa oo waxaa la canaananayaa dadkii xoogaa maanta ma arkaysaa rucbiga oo galay ee gaalada maaragtay inay naf ka dayaan iyo waxyaalaha isku fekeray waxaa leeya meeshaas maba joogtaan meesha maxaa idin geeyey nacam wakaayin in badan oo min nebiyina ayaa qaatala waxaa dagaalamay macahu rabbiyuuna dad rab loo nisbeeyo ilaahay diintiisa u go-ay oo culumo ah oo atbaacda ambiyada ah ama ribiyuuna kuwa badan dheh jumuuc kaiirun badan labadoo kulaq bay kartaa famaa wahanuu ma taag darnaanin oo ma daciifin oo isma dhiibin limaa asaabahum wixii maaragtay asiibay taag darro iyo midna ma ay dareemin limaa asaabahum fii sabiili illah wixii jidka alla ku asiibay wamaa dacufuu ma ayna taag darnaanin wama stakaanuu ismana dhiibinoo gaaladu isuma dhiibin ee shutigay u qabteen wallaahu allana yuxibu saabiriina saabiriinta waa jecel yahay dadkaa intii la dilay maahana intii kaloo soo hartay maxay yidhaahdeen inay cataabaan iskaba dhaafe ayagaaba qaladka isi saaray wamaa kaana qowlahum hadalkoodu ma aysan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan rabbanaa rabbigeena ikfir lanaa dunuubanaa dembigeena noo dhaaf iyo wa israafanaa xadgudubkeenna fii amrinaa arrinkeena aan ku xadgudubnay wathabbit aqdaamanaa gommadeenna sug dagaal kale markuu yimaado wansurnaa nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina kaana waxay dhaheen qaladkan aan ku jabnay annaga aan kalnay ficlan qaladka lagu jabay qasad uxud waxa weeye waxaa galay dadkii maanta amarka nabiga maanta ma arkaysaa caasiyey haddii dad ka mida muslimiinta qalad ay galaan ummadda dhan way tafiirin ummadda dhan way tafiirina fartankii nin ee meeshaa ka soo baxay ayaa qaladka iskala qaladkii waa uu ta'fiiriyey qalad kalaa lagu diro nabiga in laga cararo calayh salaatu wasalaam soo maa iyo niyo xumo iyo waxyaalahaas qaarkood inay ka dhacdo iyo dacf iyo taagdarro iyo inay isdhiibaan ilaahay hadduusan ka nabadgelin dhibaato weyn baa dhici lahay nacam marka dadkaasi waxay yidhaahdeen qaladkan ku jabnay anaga iskale wamaa kaana qowluhum ma usanay hadalkooda yacni qowluhum taasaa khabarkii iyo jumladan ilaa an qaaluu rabbanaana waa isimkii u noqonaya nacam ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan rabbana akfir lanaa hadalkoodu wax kala maa inay yidhahdaan ilaahu noo dhaaf dunuubana dunuubteena marka dunuubta markaas khaa'ibta in loogu jeedaa laga yaabo wa israafanaa fii amrinaa arrinteenna oo diinta aan ku xadgudubno amarkeey aan ka soo bixi weyne wixiina la faray ama wixiina la ka nahiyey aan ka harweyne weliba kabaa'ir wa habit aqdaamanaa gomadeenna sog adigaa nasriga iska leh wansurnaa nooga gargar cala alqowmi alkaafiriina gaalada marka damboon kulanno hadda fashilinaybe nooga gargaara dhihi jira ayagaa citaabkana nafta isaari jira may dhihi jirin maxaana la kaga guulaystay annagoo mu'miniina ma dhihi jira qaladkoodii iska sixi jira maxaa ku dhacay markay mowqifkaa istaageen fa aataahum ullahu ilaahay wuxuu siiyey sawaaba dunyaa nolosha adduunyada oo nasri iyo diintiiyo guulaysato ayuu ilaahay siiyey wa xusna hawaabi alaakhira hawaabtii aakhirna wanaaggeeda camalkooda saalixa ugu fiicana loogu beegay wallaahu ilaahayna yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniina dadka muxsiniintaan ilaahay subxaana wa tacaala aad iyo aada u jecel faataahum allahu ilaahay wuxuu siiyey hawaab addunyaa nolosha adduunyada ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala hawaabteeda oo nasri iyo wax kasta oo khayra ayaa la siiyey ay nasra wadufra walcaafi ayaa la siiyey saas ibnu kaiir leeyahy sawaab addunya waxaa looga jeedaa ay nasra waaldafra waalcaaqiba nacam iyo nasriga iyo guusha iyo caaqibada wanaagsan wa xusna hawaabi alaakhirati aakhirada hawaabteeda ay jamaca lahum dalika maca haada marka adduun iyo aakhiraba alla isugu daray wallaahu yuxibu almuxsiniina sababtan waxaweye ilaahay muxsiniinta u jecel yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alihi rasuulkas rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey yarudduukum waxay idiin celinayaan calaa caqaabikum cirdihiinna oo gaalnimada fatanqalibuu waxaad u gadoomaysaan khaasiriina kuwa wax kasta dhumiyey markaa mustafiidiin ahaydeen oo jannadiiba aad madaxa ku hayseen inaa haddana naar u wareegtaan macnaha waxay ka hadlaysaa dadkii badnaa ee markii dhibaatadu dhacday tamaniyey inay abuu sufyaan iyo kaalmo weydiisaan iyo ibnu ubeeye iyo waxyaalaha iyo yahuudi maxaale kuwaas haddaa gacanta u gashaan waxaa weeye adunka aada naxariisaad bidaysaanoo walaalo aada moodaysaan waa idin cadaabayaan waa idin cadaabayaan ilaa idinka ridowsiyaan ma garanta ma garanta sababtoo ah gaaladu waxay jecel yihiin muslimiintu inay ridoobaan ma garanta yawaddu aladiina kafaruu low yarudduunakum wadda kaiiru min ahli lkitaabi a waxuu jeclaaday low yarudukum min bacdi iimaanikum kaafiriin ijcel markaa u malayna abuu sufyaan gacantii haddaa u gashaan iyo gaaladii markaas joogto inay idin deynayaan waa idin qahrayaan ilaa aada gaalnimadii u noqon cabdillaahi bnu ubeye yahuudow idinku sallidaya waa laydin qahraya markaasaad naar ku dhowaanaysa oo intay magan isiiyaan diintiina ma haysan karta ma idin ma gara yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alihi rasuulka rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqa aladiina kuwii kafaruu kufriyey yarudduunakum waxay idin ilayn calaa caqaabikum cirbihiina oo gaalnimada fatanqalibuu khaasiriin aad noqonayso kuwa khasaar ama waa idin sasabanayaan gabadha iyo xoola idin sii siinayaan madaxnimo idin siinayaan ama waa idin cadaadinayaan diinteena idinka fitnaana laakiin taas ma awoodaano bal illaahu alaa mawlaakum weligiina oo idin sugay haddii arrintaas faraa laynkaga qaadi lahaa aad damacdeen waa halaagsami lahaydeen laakiin saa adinka ad uduqonowdeen ilaah waa idin soo gacan ilaah naxariista ka yaabisa subxaana wa tacaala adigaas laftaada waxaa arkaysaa mara naftu kugu sheekaynayso wax khasaaro kuu kordhinaaya markaas waxaa arkaysa ilaahay qalbigaagi uu sugay subxaana wa tacaala tactasim billah ilaah muminiinta isagaa ilaah dadkii waxaas ku ku fekeraaya ilaah wuxuu yidhi arrintaas idiinma ay oggolaan in idinka hirgasho ilaaha gaaladii waa noo imaan doontaahe khasaaro ku riday oo jebiyey meesha guushii afka u saarneed adinkiina ilaahay waa idinsoo kabkabo waa idinsoo aruuriyey inaad gaaladii isu dhiibtaan idinma oggolaanin waa idin kaafiyey hidaayo idin siiyey waa laidinsoo kabkabay wixii kala jajabno dhan waa lasoo kabkabay ilaaha isu soo kabkabay hidaayo siiyey usoo naxariistay wali soo celceli ama ilaahay wuxuu heli kara wakhtigaas inuu wixii qaldanoo dhanba uu halaago nabigii baa la dayacay gaalaa ammaan la biday dhibaata inuu wada halaago uu heli karo subxaana wa tacaala laakiin alla subxaana wa tacaala uu naxariistay uu soo kabkabay ilaahay xaliim waa ilaahay ma israacinayo qofka hadduu qalad ka dhacee waa soo kabkaba ilaa uu qofkiiyo qof toosana laga ah uu soo kabkaba ilaahuna kabrabiyo qaladkan waa badanya bal illaahu alla ayaa mowlaaku mowlihiinna wahuwa asaguna oo idiin gargaaray wey oo qalbigiinnana soo toosiyey gaaladiina maanta ma arkaysaa idinka sarfiyey wallaahu allana khayru nnaasiriina kuwa wax u gargaaro u gurmuda kan ugu khayr badan wey ilaahay wax la beritimi kara lama arko subxaana wa tacaala bal ilaahay sida u yeelay bal fiiri subxaana wa tacaala dadkii mu'miniinta ahaa oo dhibaatada iyo niidxumada ku dhacan ilaah weli u noqdo waa soo kabay damiirkooda waa soo fiicnaysa iimaankoodii waa u soo kordhiyey weligo u noqday waa sugan gaaladii fahfah laheed oo guusha rayraynta ku baqbaqlaynaysana muxuu ku sameeyey sanulqi waan tuurayna fii quluubi aladiina kuwii quluubteedii kafaruu kufrii alrucba rucbi baan ku tuurayna bimaa ashrakuu billaah bisababi shirkihim billaah ilaahay oo shariig ay u sameeyeen maa ay shariig uga dhigay inuu wax la wadaago lam yunazil ouna soo dejin bihi shariignimadiisa suldaanan wax xujo ah bal inay sanam oo ilaahay wax la leeyahay oo cibaadada la wadaago ama bashar mise malab mise xajar mise xayawaan lo' iyo baqar waxa la caabudo bal xujada caqli iyo sharci iyo fidra saliim bal xujada kutusee waa ee ninka wax xujo aan haysan ilaahay cibaadadiis wax ka siiyey kaas ilaahay uga gargaarayo subxaana wa tacaala wama'waahum hoyaadkooduna annaaru naaru wa bi'sa waxaana baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado jahannamo meel loo ahaado oo hoy noqoto oo ma'wa noqoto meesha wado see rucbiga loogu riday waanay ka sheekaynay markii ay waxay baabi'i lahayn ay baabi'iyeen oo muslimiinta kala carareen ooy maaragtay isugu sheekeen nabigii iyo abubakar nabiga calayhi salaa slam abubakar cumar radiallahu canhu inay laayeen ee tii ay been noqotay nabigii ilaahayna oo badbaadiyey saxaabaduna ay badbaadiy bal malaa'igaa difaacaysa xadiis bukhaari ku jira ayaa waxaan arkow dhahay laba nin oo marya cadcad oo nabiga difaacaya calayhi salaatu wasalam kabacdina ma arko ilaa jibriil iyo mikaa'iil malaa'igaa difaacaysa dadkaana sababay u ahayn haddaa dadka xataa joogin malaa'igta difaaci ma garan oo saxaabadii soo aroortay oo dadkoodii waaweynaa oo qaadadaha u noolyihin kuwii kala cara niyadu maaragtay u soo dhisantay gaaladii madiino waa kii nabigu fiiriya hadday awrtooda intay fuulaan oo fardahana maanta ma arkaysaa aysa fuulinee fardaha ay sidii caadiha loo kaxeeyo guryahoodii u noqon rabaan laakiin hadday fardaha soo fuulaan oo awrta ay maaragtay soo daba raaciyaan madiinay u soo socdaano guryahan ina noo dabamaraan sacad ibnu qaasa soo egay wuxuu yidhi fardihii ma aysa fuulin waa kaxaysanayeen caadi awrtoodiiy fuulin rucbi baa ku dhacay way carareen waxaana ka mid a rucbiga waxyaalaha nabiga ku gargaar loogu gargaaro khasaa'istiisa waa kiya nabiga calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi maaragta ayaa la igu gargaar nimankii waa carareen markay carareen haddana waxay dhaheen waa soo noqonaya nabigu wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam intii uxud ka qayb gashay dagaal oo qaar dhaawacan iyo qaar baa udhaa soo bax ninaan uxud tegin maba iraacaa ay ka soo daba ay soo daba soo jeeskii soo oreeyey abu sufyaan inuu intuu fartiin soo faray waa noo imaada intuu yidhi waa soo celi doona nabigu niman kale u faro wuxuu yidhi abu sufyaan waa soo daba socnaa rag badanaa hadda ilkaam maanta ma arkaysaa jirraqsanay oo idinka tuuri doona waaba sii carraba abu sufyaan marka ilaah rucbigaas ku riday subxaana wa tacaala madiine ma uusan qabsanin wax xataa oo xoolo uu meeshii ka dhacay lama arko ayagii waajab muslimiintan ilaahi subxaana wa tacaala wasu soo arooray waxay yidhaahdaan culummada nasri ka weyn ma jiro maca ay haziimo u muuqato sidii shalay xikamtii alxaafid ibnu xajar oo culummada maanta ma arkaysa nooga soo qoray nasri ka weyn ma jirin saxaabadii waa tahdiibsantay meelaha laga soo galo iyo khalalka iyo madaakhishay ogaadeen walidaalika ka bacdi waa isjiri jireen saxaabada calayhi isalaatu wasalaam ilaa markas dii layska guulaysan lahaa maba digtoonaadaba qofka guusha hadduu ku waaro maalin dambe uu isdhiganaya kaf aa laga siinaya marka dambe saas waay sanulqiir sanulqii waxaan ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kuwii quluubtoodii kafaruu kufriyey alrucba argagax waa maxay dee qiimaysa lahayno bimaa ashrakuu bisababi shirki sharig yeelidda ay shariig yeeleen bilaahi ilaahay cid kale ay cibaadada la wadaajiyeen maa shay ay la wadaajiyeen lam yunzil ilaahay lam yunazil ouna soo jitin bihi ay bicibaadatii asaga in ilaahay ama bishirkii in cibaadada wax laga wanaajiyo suldaanan wax xujaa uma soo dejin xaad ma haystaan meel cidlaa taagan wama'waahum hoyaadkooduna annaaru naar wey wa bi'sa waxaa baas lahaaday haa mahwa adaalimiina yacni wa bi'sa mahwan meel la hoydo oo loo hoyaado oo la joogo waxaa ugu baas badan oo ugu liidata mahwa adaalimiina daalimiinta hoyaadkooda haddana waxaa timid dadkii muslimiintaa qaar inay yidhahdaan war waaye beder intaan nago ka yar waa guulaysanee muxuu yahay jabkaana soo saas maahanaa la yidhi adinka iskale meesha laga yidhaahdo fuuka nafaqa wayadaaka oo kataaha afkaaga afuufay labaada gacmoodna xirtay qof kalaha eedin adinka is eedeey ilaahay marka hore waa idiin gargaaray intaad qumanaydeen markuu qalad ku dhacay waa idinkaga baxay gargaarka si aa u dhadhamisaan oo ilintaqaan u taqaataan ilintaqaan u taqaan ugaarta haddii dabin loo dhigo marka dambe wuu baranaa waxaas oo maaragtay meelaha laga soo galo xadiroo ka qabayaa marka waa digtoonaana hadda ka bacdi marka hadhow saxaabada waxaa rabaa meeshii laga soo galay inay ogaadaan waxa laga soo gala waa cisyaanka rasuulka amar diidadiisa calayhi salaatu salaam hadda ka bacdi amarka inaan la diidin walaqad sadaqakum ullahu ilaahay hunbuu idinkugu sheegay wacdahu yabowhiis inaad gaalada ka guulaysanaysaa waa inkaga rumeey id taxusuunahum markaa ayaga dhanba xis tirayse oo dareenkii aa ka qaadeenoo welbar saa u dilaysaan oo u laynaysaan shafta intaa ka qasen mid maaragtay dhintay iyo mid dhaawaca aad ka dhigayseen oo meel ay iyagoo saddex kun ah ay xataa ay carareen wahdii horow ay carreeno hablahoodii awal caraadinaya xataa ay nimankii ka hormareen oo hablihii iyo ciidankii ka daba ordeen ayagoo shashooyin bannaan awalna waa u hees jiro waxay dhihi jireen haddaad maaragtay aada difaacdaan maaragtay nafrish lakum almafaarish ma garata inta in tuqaatiluu canna nafrish lakum mafaarish gugol fiicana idiin dhigayna وإن مارت تهزمون نفارق يا ها وإن تنبر وإن تدبروا آه هذا دبجي سنة خلاص بعد كذا قاطع ayaa rag iyaaba ka horreeyba haweenkiiaba gadaal noqdayba marka haweenkii ay difaaci lahayn ayba ka cararay soo ma marka ilaahay runa u sheegay walaqad sadaqakum allahu ilaahay run waa idin rumeeyey waa idinkaga dhabeeyey wacdahu yaboohiisii oo nasriga ahaa id waktiba idinkaga dhabeeyey taxusuunhum ayaganaba aada xiska iyo dareenka aad ka qaadeen qatli iyo dhaawac iyo argagax iyo ruc ayaganaba meel laga jiray ee qoo waayen ay wax difaaco waayen xataa idaa fashiltum markaad fashilanteen adi marka aad fashilanteen oo adduunyo doon intuu idin soo galay aad ku fashilanteen inaad meeshiinni aad joogtaan wa tanaasactum fi lamri amarkii rasuulkana aad ku doodeen ma meeshaan joognaa mase qaniimadan wax ka qaybsanaa oo ninkii maaxa u yidhi war meeshaa ka tegna miyaadnaan ogeyn nabiga inuu nagala dardaarmo hadday shimbirana dafdafaayaan iyo haddaan guulaysano midna meesha ka soo dhaqaaqinin bal siduu nabigu adkay waxaa ku fileed meeshiina ha ka dhaqaaqinin ee wuxuu yidhi haddaan guulaysano iyo haddiina laka guulaysan midna meeshiina ha ka dhaqaaqinin bal fiiri amarka soo mu-akad u yahay xataa maaha wax ixtimaal iyo ta'wiil kala ixtimaali kara meesha ha ka dhaqaaqin buuyii nabigu calaa ayika xaal amarkiyaa lagu dooda intii badnaa ninkii amiirkaa amarkiisii waa ay khilaafeen oo amarkii nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam xataa idaa fashiltum markaad fashilanteen ilaa fashalka ikhtilaafkaa keenaaya wa tanaasactum fi lamri arrintii aad ku doodeen wa casaytum aada caasiseen min bacdi maa araakum markuu ilaahay idintu siiyey maa tuxibuuna waxaad jeceshin oo nasriga minkum waxaa idinka mid noqday man yuriidu dunya kuwa adduunyo doonayo oo waa kuwii rumaadii maanta ma arkaysaa soo cararoo haniimada xataa waxaa la rabaa hadday rumaaddii soo carartay dadkii kale inay qaar noqdaan la rabo meesha rumaadda ay buuxiyaan laakiin haniimadiyaa lagu mashquul wa minkum waxaa idin ka mid ahaa man yuriidul aakhira kuwo aakhiro doonayo tobankiininoo meesha ku haray ee ayaguu yidhi annaga amarka nabiga ma khilaafay laakiin toban nin laba boqol oo fardaa maxay ka qaadi karaan miyay difaaci karaan saase cagtay soo mari nacam uma sarafakum adinka waa idin leexiyey waa idinka jeediyey canhu ayaku idinka jeediyo qitaalkiinii qitaalkii waa la idinka jeediyey iyo guushi liyabataliyakum siduu idin ikhtibaaro oo aada ogaataan natiijo xumada maanta ma arkaysaa khilaafka ka imaanaya aada ogaataan saas ay tahay ilaahay walaqad cafaa cankum haddana waa idin cafiye qaladkii aada samayseen carabkii aada carabteen khawaadirtii qaldaneed aada ku fekerteen waxaasoo dhan waa cafiye ilaahay waxuu rabaa muminiinta inu isu koob kabo dee hadduu baabiilaha waa nuqbadii islaamka oo meesha joogtay diinta waa googo-ile marka allah subxaana wa tacaala waa raxmaan raxiim diintiisana ma qudlaanayo dadkan dadka roon ma jiro caalamka ma jiro ilaah ayagiioo kabkabana oo hanuunsana oo dembi dhaafa oo tarbiyaysana oo dadka saaray ilaahi raxmadiisa ilaah raxmadaada ilaah raxmadaadasa diinta lagu sufa nacam marka taasaa bishaaro ugu filan walaqad cafaa cankum ilaahi wou idin cafiyey wallaahu ilaahayna duu fadlin fadli iyo dheeraad iyo ziyaadaad xaggiisa ka timid ku u saaxiiba wey cala muminiin muminiinta korkeeda fadli adduun iyo aakhiro dembi dhaaf iyo ajar oo siiyo qaladkoodoo loo dhaafo ajar badanoo la siiyo la hagaajiyo la hanuuniyo dadkii dhammaan markii dambe sulb ay wada noqday hadduu ilaahay markaas kala baabi'in laha midalba dembigiisa lagu ciqaabi laha ee diin maba jiri lahayn ilaahi raxmaan raxiim waa diintiisa mukul darayna marka qofka diinta ilaahay daacadooho marna ha ka cabsanin in maanta ma arkaysa ilaahay uu ku dayaco laakiin qofkii khiyaano iyo balaayo wata waa ku gubanaa isagu diinta dhexeeda khiyaano iyo balaayo laguma wado adigu daacad u noqo waxaad qabo kartid qabo waxaad xumi ka fogaa kartid ka fogaa wixii kaa tambata istikfaar iyo tallaruc iyo rajo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ka rajo walaqad walle sadaqakum allaahu ilaahay runbuu inkaga sheegay waa idinka run sheegay wacdahu waa idin rumeeya maaha ilaahay baa run inkaga sheegay wacdahu yaboohiisu idinkaga rumeey waa inkaga dhabeeyo oo waa idin siiye id waktiba inkaga dhabeey taxusuunahum aad dareenka ka qaadaysaan iyo xiska seefta saa ugu wadaan iyo fallaarka dil iyo ilaa ayagaba dad badanaa laga dili kama mood yarin muslimiinta ilaa sabciina iyo kalitooda la sheeg in badanaa laga dili keliya intii calanka wadatay oo reer bani cabdidaar ah sagaal gaara meelahaas ama toddoba gaara intii kaloo la dila iska dha ma garan marka nimankii marka ayagii dhamma aad balaayo ku tabacdeen ood xanuujiseen ood ka adkaateen ayaa dhibaata xaggiina ka timid saasaa nasrigu ugu socdo nimanka waad ka adkaan lahayde xataa idaa fashiltu markaa idinka fashilanteen ood kala daadateen wa tanaasactum fi lamri arrintii rasuulku u idin faray oo dhabarjebinta inaad difaacdaana aad isu khilaafteen oo wacasaytum aad caaseen nabiga awaamirtiisa iyo ninkii amiirkiina aha min bacdi maa araykum markuu ilaahay idin tusay maa tuxibuuna waxaad jecesha oo nasriga ayaa marka guushii laydinka waxeeya sababtoo minkum waxaa idinka mid noqday gaar ahaan rumaaddii man yuriidu dunyaa kuwa adduunya raba haniimada u soo orday wa minkum waxaa idinka mida man yuriidu alaakhira aakhiran raba meeshiisku sabro ku shahiiday waa tobankii cabdullahi bn jubeer oo ku jira uma haa uma sarafakum canhum waa idinka eelay guushii liyabtaliyakum sow idiin ikhtibaaro oo dhibaato iyo mixnaa u soo martaan si hadhow uga ilinta qaantaan macasaas oo dhan la soo maray ilaahay hadda wuxuu leeyahy walaqad cafaa cankum waxaasoo dhan waa la cafiyey awaamirtaa a caasiseen niyad xumadaas rasuulkii oo la dayacoo laga tegay wixii dhammaa waa laydinka cafiyey wallaahu ilaahina duu fadli fadli ku isaaxiiba wey cala almu'miniina mu'miniin yani aayaadka hadda akhriso waxaad fahmaysaa naxariis aad duu ilaahay kaa aarsado meel ma gaarayso camalkaaguna kuwafilaq ilaahay inaa u tadarrucdidu waa subxaana watacaala id wakti baa fashilanteen tusciduuna aada hortiinna u yaacayseen ood tusciduuna buuraha aad tafayseeno wejigin qof walbaa wajhadiisa uu koraayo sacaadku waa markaad dee cararaysido meel un maarta afka aad saaraysid ama taaga ama meeloola buur iyo meel kastoo taa afka saartee id tusciduuna mar aad tafayseen maragta buuraha iyo aad tafayseen iyo qof walbaa wajhadiisa oo gayo lah u cararaayo ma garan id tusciduuna markaad buuraha korayseen ood jafayseen iyo biriba iyo hog iyo meel walbaba walaa taluuna aadan ku leexanini calaa axadin qof qofkaadma muslima muse muslim maaha rasuulkii xagguu naga jira mise meeshu kaa jira qof qof fiirinaya lama arko waarasuulu rasuulkuna yadcuuku idin yeelay fii ikhraakum gadaashiina ciidankii asagoo ku haray oo nabigu le ilaya cibaadullah ilaya cibaadullah war iisoo kaale haddii markaa rasuulku kusoo noqone waa la isbiirsala wax badanaa gaalada laga sii qaban laha laakiin nin walba wajhadiis ayuu u yahay waarasuulu yadcuuku fii ikhraakum fa ahaabakum ilaahay wuxuu idinku hawaabiyey ow amaal inkaga dhigay qamman murug ma garata a biqammin bisababi qammin murug kale qammiga cusub waxaa waaye qammigii hore waxaa weeye jabkii ay jabeen iyo maaragtay dhibaatadii dhacday iyo dadkii laga dilay awal la murugsanaay markii haddana ay maqleen rasuulkiiyo nool in laga kala cararay wixii horeo dhanba tanaa idowsiisay madaxa qabsadeen rasuulkiiaan cidlaynay taasaa ceeb iyo shallaay wax kalaba middaasaana fiican intay maxay wax loo dilay maxaa waxaan u dhacen intay dhihi lahaayeen inay rasuulka dayacaadiisa ay ceebtooda ay ka murgaana u fiican sababtoo tan calaqal waa mowqif diini amaa shallaay adduunyo laga shallaayo iyo dad dhintay maaragtay loo walaaco waxa waxa weeye waxaa ka weyn rasuulka calayhi salaa sala arrintiisa laga wanaago oo dayacaadiisii laysku ceebsado marka fa ahaabaku wuxuu ku hawaabiyey qamma murug oo cusub oo rasuulka dayacaadiisa ah bisababi qamin murug kale yah oo murugtii hore oo waa maxay markaad ka murugooteen waxay nasrigii idin dhaafay iyo qatladii iyo dhibaatadii dhacday yah ayaa marka tanaala idinku samaday rasuulka dayacaadiisii ceebtii ka dhacday tanaa marka addiini ah marka oo ka fiican tii hore muxuu qamigan cusub oo rasuulka laga fikar inku keenay likay laa taxsanuu inaadnan ka murgoonin calaa maa faatakum wixii idinka tegay walaa maa asaabaku wixii idin asiibay oo dhib idinkoo soo gaaray hanimadeedii ka tagtay iyo guushkii ka tagtay iyo wixii idin asaabay oo maaragtay dhibaato iyo jaraaxo iyo qatli ah inaadnan ka murgin ee mashquulkiinnu iyo fikirkiinnu iyo hamigiinnu oo ku soo haro rasuulka murugtiisa sababtoo midda ceebta ugu weyn waasan in rasuulka laga murgana hadda waa diinta ugu weyneed sababtoo waa risaaladii oo maanta ma arkaysaa la dacay marka waxay dhaheen qamiga waxaa nooga darnaa saxaabadu dhibkii dhaca waxaa nooga darnaa ay dhaheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maaragtay cidlayntii la cidleeyey iyo dhibaatadii loo geystay oo la dhaawacay iyo dad badan dadkii difaacayo oo kale u dhintay rasuulka iyagoo difaacaya inaysan ka qayb gelin oo fursad u helin taasaa marka iyo dhigahooda qiiqisa marka taas marka ka fakarkeeda iyo ka muruggeeda waa mowqif marka diini ah ayadu taasi ceeb maha laakiin wixii kaloo qanimo kaa tagtay dhibaato ku gaartay iyadu waa calwasaad weeye waxyaalo kaloo tana marka mowqif diini ah marka tanow ilaahay ugu bedelay laakiin waa dadka mu'miniintaa waa wixii munaafaqa isaga tiisuu ka fakera aayadda soo socotaa noo sheegayso id waqti tusciduuna aad koraysaan jihe walba walaa taluuna aanan ku leexanaynin calaa axadin qofna warasuulu yadcuukum oo idin wacayo fii ukhraakum oo wile ilaya cibaad allah fa ahaabakum markaasu wuxuu idinku hawaabiyey oo ilaahay maaragtay uu idinkaga dhigay maaragtay amaalgud qamman murug cusub oo rasuulka aad ka murgootaan iyo dayacaadii la dayacay biqamin bisabi qammin qammigii hore oo ahaa inaad ka murugtaan dhibka idin gaaro likay laa taxsanuu saadaan uga murgoonna calaa maa faatakum ilaa qammigan dambe ayadaaba caddaynayso wuxuu ku saabsanaa in laga murgo wixii dhaafo qaniimo ah iyo wixii soo gaaray taas ayadaaba fasiraysa likay laa taxsanuu inaanan ka murgin calaa maa faatakum wixii idinka tegey oo guul ah walaa maa asaabakum wix idinku dhacay oo maaragtay baqo iyo jaraaxo iyo dhibaato iyo geeri ah wallaahu alana khabiirun ku xog ogaala wey bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysa fa ahaabakum qamman biqam waxaa culammada kale ku fasna qamman calaa qam magar oo bidaas macnaa calaa inay fa ahaabakum waxaa idinku amaal guday qamman calaa qam murugtii horoo idin haysa oo guuldarrada iyo waxyaalihii adinkoo ku murugaysan ayaa haddana murugtaan kale laydinku soo biiriyey oo ah inaad rasuulka aad ka murugtaan dayacyaadii la dayacay sababtoo maalintaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhib badan baa ayaa loo geysta nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika maalintaas wejigiisaa la dayacay jurixa wejhu rasuulillahi sal allau alayh wasalam wa kusira rubaaciyatu ilkahan labada labada fool ku xigo oo maaragtay oo iyagana waa laga j hal midah laga jebiyey madaxiisa baalkii baydada la yidhaahdo oo madaxa lagu difaacana waxaa weeye maaragtay madaxay ka dhex gasha nabiga calayhi salaatu wasalaam faatimaa ka dhaqaysay biyey ku dhaqmaagtay dhiiggii markuu arkay inuu socona uusa damaynin intay derin caaw qaadatay ay dab ku soo gubtay ay markaas ay saartay meesha ku dhejisay markaasa maaragtay maaragtay ay degto marka uma anzala calaykum min bacdi alqamni uma anzala ilaahay wou dejiyey calaykum korkiina mu'miniinta min bacdi alqammi murugtii oo middii hore iyo middii kaloo lagu beddelaba amanatan aaminnimow soo dejiyey ammaan nucaasan ammaanadu waxay waaye nucaasan wey hurdow soo dejiyey yakshaa daa'ifatan minkum koox idin ka mida daboolaysa qofku markuu xaalo murug iyo daal ku jiro wax yar haddii uu lulmoodo waa degaya weliba xag allah hadday ka timaado daa'ifa waa mu'miniintii waa degay sababtoo ah nasrigiyaa soo dhowaaday gaaladii inayse maaragtay jabtay oo aysan soo noqonaynin dadkii maaragtay diinta madaxda ka ahaa oo hoggaamidaayay rasuulka calayhi salaatu salaam iyo raggii waaweynaa inay muslimiinta u hareen muslimiintii kale lasoo kabkabay loo dembi dhaafay qulubtii isu waxaysay magaaladii u nabad gashay saas ayaa marka ay ku qanceen marka ayaga markaa xasilooniya heleen muminiintii wa daa'ifatun minku koox idinka mida oo ducafaau liimaan ama munaafiqiinan wa daa'ifatun kooxna qad ahamathum waxaa murginaysay anfusum naftooda rasuulka iyo wixii gaaray waxba dan kama lahayn see u baxsataan iyo naftiina dadkii kale waxaa badbaadiyey murugtii kale intay iska dhaafeen ee rasuulka arrintiisa ee la xanuunsaday taasna marka waa arrin iimaani arrin iimaani markaad ka murugto waa wax fiican wa laakiin markaa adduunyo iyo shalayto iyo waxyaalaha kale isku mashquulis wax fiican ma marka maadaama qamigoodu u ahaa arrin iimaani oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dayaaciisa ay ka xumaadeen go-aan gaareen rasuulka calays in la xifdiyo diinta la xifdiyo ayaga hurdadii waa xabay tartay oo dhibkii maaragtay waa waa ka ba'ay marka kooxdii marka xumeedna wadaa'ifatun koox kale qad ahamatum anfusahum naftoodaa mashquulisay cid kalaba dan kama leh laa rasuul walaa diin walaa rabbigoo dan kama leh saad uun adinku baxsataan meeshaa maxaa idin keenay maxaa u soo raacdee waxaas un xoogaa adduunyan soo doonan ilaa munaafiqiin kalaa iska soo raaca adduunya doona iyo ducafaau liimaan yadunnuuna billaahi ilaahay waxay u malaynayaan hayra alxaqi waxaan xaq ahayn u malaynaya oo macnaha inuu muslimiintiisa fudulaaninaayo inuusan maara diintiisa u gargaaraynin inuusan maaragtay ballanqaadkiisa uusan fulinaynin wax aan xaq ahayn ayay ku sifayn ayadan waa caam xataa ibnulqayim wuxuu leeyahay dadka sifaadka alla inkiraya oo asaga dhanba ka soo saaraya waxaan jirin oo kale laa fowqa laa taxta lah yadunnuuna bilahi hayr alxaqi danna aljaahiliya soo gelaya sababtoo ilaahayba sifaadkiisa fikra haysta fikro fiicanba kama haysto kuwa ilaahay keyrkii baryaya oo awood bidaaya jinni iyo balaayo iyo ruuxaan wax ka dalbaaya yadunnuuna bilahi hayr alxaqi danna aljaahiliya sababtoo ah waxay u malaynayaan in basharkan ilaahay uu la silmi karo wax ilaahay uu qaba karo bashar qaba karo kuwa aan sharciga ku dhaqmaynin ee caqligooda ku dhaqmaayo dhahay sharciga wax laguma xukumi karo munaasab ma ahan oo sharciga ta'wiilinaysa siyaasiyiinta iyo waxyaalahaas lamida yadunnuuna bilah hayra alxaqi danna aljaahili sababtoo ah sida qaara waxay ku ahan odayaasha dadku labay ahaayeen xeerato iyo xaqsato xaqsato waa baabaaday xeerataa nool macnaa in diintii ilaahi baa lagu baabaayo sharciga ee dadkii maaragtay xeerataa nool acuudu billah see ku aragtay waxaasoo kale waa shaydaan kuwaan u malaynayo ilaahay muslimiinta inuu maaragtay hoojinayo uusan u gargaarin yadunnuuna billah hayr xadallah haddoo ibnu qayim aayadda isagoo sharxa hadda arkood yaabays cajaa'ib uu ka soo saaray yaquuluuna waxay leeyihiin hal lanaa min alamri min shay arrinta annagu waxma ku leenahay arrinta annagu waxma ku leenahay oo qadarkay say wax u dhacayan waxma ku leenahay ama talada waxma ku leenahay saasay leeyihin qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinta kullahu dhammaan lilaah ilaahbaa iskale qadarka iyo sharciga intaba ilaahay isagaa xukum ma garan yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim nafsadooda maa laa yubduuna laka waxaysan asagaysan adiga kuu muujinayn yaquuluuna maxay leeyihiin low kaana lanaa min alamri shay haddii maanta arrinta aan wax ku lahaa lahayn aa low kaana marba shay maa qutilnaa haahuna halkaan maanta ma arkaysaa nalkuma dilin aa qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaad ahaan lahayde fii buyuutikum guryihiina la barasa aladiina kuwa u soo daahir laha u soo bixi lahaayeen aladiina kutiba lagu dhigay calayhim korkooda alqatlu dilitaanka ilaa madaajiic meesha hadda jiifaan wax uun soo kiciye ma arkine ayagoo uun meesha taagana la arki laha waan la dilla meesha nafteeda lagu dilaa lagu dili lahaa ma garata sababta way ogtiin qofka hadduu meel ku dhimanayo meeshiiyaa xaajo loo soo saaraya daf ma garata maalin dhaxawiilaha ii sheegaa sood afrika jooga laba naa ingiriiska nooga timid oo sahan iyo ganacsi labadoodiiya ma laba hamiino isku dhinteen mase hal maa dad iyagii ma yaqaanin intaas dugidaan kuma soo badde halkaasay joogaan meeshaana xaajo looga soo maga meeshaana xaajo looga haakada waad arkaysa waliyabtaliya allaah ilaahay saas muxuu u samaynaya waliyabtaliya allaahu ilaahay inuu maaragtay ibtilayo maa fii suduurikum laabteen in la jirrabo oo wax wanaagga miduu ku jira ka kale la kala ogaado ayuu saa u samaynaya wa facala daalika liyabtaliya allaahu maa fii suduurikum inuu ibtileeyo oo macdaka xun iyo macdakasan oo kala soo saaro waliyumaxisa inuu shaandheeyo maa fii quluubikum qulubti oo dadka mu'miniintaana qalbigooda uu saafiyo oo u dembi dhaafo wallaahu ilaahayna caliimun ku og waayo bidaati suduuri laabaha ku isaaxiib marka ilaahay muuminiintu wuxuu ku cilaajiyey marka arrintii ay soo dhammaatay oo gaaladiina ay jabeen inay mu'miniinta ay horta ay rasuulka ay ka murgeeno wixii kale iska dhaafeen adduunyada iyo wixii kale markaas ay rasuulkii murugtoodii iyo diintii soo ekaato oo iimaankoodii soo buuxsameen ayaa waxaa lagu rida marka tacabki iyo wixii dhammaan say uga nastaano dardar cusub iyo niyad cusub iyo jihaad loo bilaabo inuu ilaahay hurdo siiyo hurdada marka murugay ka tegin dadkii marka iimaankoo dhabta ahaa murugtaasay helay kuwii kale naftoodii ku mashquulsan yihin weli wuxuu dhahay zubayruulcawaam iyo dalxa waa lulmeelinow dhahay markaasaan marna gaasho caburbiraadkan madaxa ku dhifanayna mar seeftaa naga dhacaysa markaas aniguu hurdaa waxaan maqlow dhahay mid munaafaqa oo maaragtay magaciisa uu sheego wuxuu yidhi isagoo dhahay low kaana lana min amri shay-u maa qutilna haahuna anigii waxaan u maqlaahu dhahay sidii qof maanta ma arkaysaa xulum oo riyo camal riyoonayo saasoo kale ayaan u maqlaahu marka mu'miniintii khalaas markaasaaba ugu dambayso dardar cusub iyo maaragtay diintuu la hergeli iyo gaaladiioo lasii bursada iyo hadha waa noo imaan doontaa maaragtay casharka bacdiga noo imaan doontaa baabkaasa la galay khalaas macaaskaasaa murugta ugu dambeeyey laakiin munaafiqiintii weli bahashii bay ku dambeeyeen marka uma anzala ilaahay wuxuu soo dejiyey calaykum korkeena marka rasuulkii inaad ka murugtaan arrintii ou noqotay oo murugtii hore aada ilowdeen min bacdi alkami murugtii rasuulka aada la murugooteen amanatan aaminnimo ayuu soo dejiyey nucaasan buu soo dejiyey ood aamin ku noqonaysaan hurdo gamaanya hadday ku qaban nucaaskaasoo yakshaa daboolaya daa'ifatan minkum koox idinka idinka mida ee markaa xasillooni ku ridaa oo wixii horeo murugtii oo dhanba taariikhda laga tirtiree niyad cusub iyo dardar cusub in jihaadkii iyo nusradii rasuulkii ilaahay laya rasuul loo gargaarayo in dardar cusub la keliyo murugtaasna markaa mu'miniinta halkaas uga dhammaada kooxdii munaafiqiintiio ducafaa'ul iimaanka ahaa wa daa'ifatun koox ka midana qad ahamatum anfusuhum naftooda unbaa murgulaysa cid kale dan kama lah ilaa awalba rasuulkama murgood shallaay iyo bararaq iyo maaragtay amaan dhibannaa amaan maaragtay khaniimo weynaa iyo waxaas adduunyo ku saabsan oo ah marka nucaaska iyaga marka ma aysan helin ma garan yadunnuuna waxay u maleen dad ilaahay fikrad fiicanba ka haysto billaahi waxay u maleen khayra alxaqi wax aan xaq ahayn malooyin xunoo ilaahay aan ku habboonin u malaynaya inaan ilaahay uusa ooladiisa u gargaaraynin dadkiisa uusa u dembi dhaafaynin guul inuusan keenaynin iyo wax qofkii sidaadaba diinta mala qaladaba ka haystaba sida ibnulqayim uu sheegay waa soo geli ninkaan sharcigaa laku qanacsanayn akhlaaqda diinta qofkaan ku qanacsanay caqiidada diinta ama asmaa wa sifaatka sida salafku u qabaa ama tawxiid aluluuhiya ama tawxiid ru-aan wax qalasaneen oo dhan kulli wixii diinta ka khaldan oo dhan ilaahay malaxunay ka malaysana wixii dhahaya sharcigiisa saalix ma malaxuna ilaahay ka malaysana haddii ilaah inaad si xun u malaysa waa qalad ilaahay xusnu dhan ma garan aa loo lagula dhaqmo yaquuluuna waxay leeyihin suu-u dannigooda waxaa ka mida hal lanaa min alamri min shay annaga arrinta wax ma kulaano ee arrinta ilaah baa iskale ilaah haddaad ku kalsoonaa weysa adigoo daciifa maxaa tari karta ilaah haddaada tala saar oo alle aada u dhiiban oo sharciga alle amarkiisa aada ku kalsoonayn iyo qadarkiisa adigaa daciifka waxaad le adaab isdilaayaba halaagaagaba adaa ka talinaayo hal lanaa min alamri min shay arrinta wax ma ku leelnaha ma garatay ama qadarka annaga wax ma ka fuli karnaa ama maaragtay sharciga ama talada talada ilaah baa iskale subxaana wa tacaala qul waxaa tidhahda ina alamra arrinta kullahu lilah ilaah baa iskale wixii dhimanaa wixii noolaa wax kale yukhfuuna way qariyaan fii anfusihim maa laa yubduuna laka waxaysan kuu muujinin laakiin zubayru lacwaamaa dhegta ka maqlay ilaahayna waa uu sheegay maxay leeyihin adiga waa kaa qari laakiin ilaah wax ka qari karan may yaquuluuna waxay leeyihin low kaana hadduu ahaan lahaa lanaa annaga min alamri arrinta oo maaragtay maamulkaan wax ka lahaan lahayn magarata shay-un wax hadduu nooga sognaan lahaa maa qutilnahaa hunaa halkaana lakuma dilin ee waxaan ku talal madiina inaan iska joogno meeshaan aysan u soo bixin qul waxaa tidhaahdaa lah low kuntum fii buutikum haddaa guryihiina iska joogtaan sida cabdullaahi idinkula taliyey labarada waxay soo waa soo bixi lahayn aladiina kutiba calayhim alqatlu kuwii dilka lagu qoro oo goobta ku dhintay ilaa madaajici meesha la dhigay goobta la dhigay usoo bixi lahaa waana lagu digi lahaa sababta waxamaa waxaa dhici karta dagaalku markuu isku birmay isku qaylina yidhahdaan bal meesha waxaa ka jira aan soo fiirin meeshan ay ku hoobtaan kam intee dhacday meel qof maaragtay qof aan dagaalba ku iso celin meel uun qab ay ka dhacdo yoola intuu yimid uu ku dhinto ma dhici karto waa dhici karta ama intuu yidha bal waxa soo fiiri waa hanqal taagaay inay baashii la weysto ma dhici karto nin macmacada ku jira iyo dagaalka meesha ugu daran inuu nabadgalo ma dhici karto waa yaqaanaan raggii yaqaana waa jooga nacam waliyabtaliya ay facala daalika arrintaa ilaahay wuu sameeyey liyabtaliya allaahu ilaahay inuu imtixaano maa fii suduurikum laabtin wax ku jirta oo sida mu'miniinta kulaska iyo munaafiqiinta u kala baxeen waliyumaxisa inuu shaandhayo maa fii quluubikum quluubta macnaa dadka mu'miniinta inuu shaandhayo uu dembi dhaafo qashinka uu kowfa uu nadiifiyo wallaahu ilaahina caliimun waa ku ogwey bidaati suduuri axwaasha laabta ku jirta qofka khaldanoo niyadda niyad xun leh iyo qofka niyadda wanaagsan lo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanayo alla waa kala iqaana wallahu aclam sal allahu calaa